baxniintii cutubka saddex iyo labaatanaad waa inaadan qaadqaadin war been ah gacantaada heshiis ha ugu dhiibin kan sharka ah yaadan markhaati xaq daran noqone inaad xumaan fashid aawadeed dad badan ha u raacin ama marag ha furin oo dad badan dhankooda ha u leexan inaad garqalloocisaan waana inaadan nin miskiin ah u gar eexan haddaad aragtid cadowgaaga dibigiisiyo ama dameerkiisiyo oo lumaya waa inaad u celisaa haddaad aragtid kan ku nacab dameerkiisiyo oo rar la dhacay oo aanad doonayn inaad caawiso hubaal waa inaad caawisaa miskiinkaaga dacwaddiisa waa inaadan garta ka qalloocin wax been ah ka fogow oo ha dilin mid aan eed lahayn iyo kan xaqa ah waayo anigu xaq ka dhigi maayo kan shar falah oo waa inaadan laaluush qaadan innaba waayo laaluushku waa indho tiraa kuwa wax arka wuuna qalloociyaa kan xaqa ah hadalkiisa oo qariib waa inaadan dulmin waayo qalbiga qariibka waad garanaysaan maxaa yeelay idinba qariib baa dalkii masar ku ahaydeen lix sannadood waa inaad dhulkaaga wax ku abuurtaa oo midhihiisa aruursataa laakiinse sannadda toddobaad waa inaad iska daysaa ha nasto oo dhul aan beernayn ha noqdee inay masaakiinta dadkaagu wax ka cunaan oo waxay reebaanna dugaagga duurku ha daaqeen oo sidaas oo kalena waa inaad u gashaa beertaada canabka ah iyo beertaada saytuunka ah lix maalmood waa inaad shuqulkaaga qabsataa oo maalinta toddobaadna waa inaad nasataa si ay dibigaaga iyo dameerkaaguna u nastaan oo ay wiilka addoontaada iyo kan qariibka ahuba nafis u helaan oo kulli wixii aan idinku idhi oo dhan waa inaad aad u dhowrtaan oo ilaahyo kale magacood ha soo qaadina innaba ama afkaagaba yaan laga maqlin oo sannad walba saddex goor waa inaad ii iiddaa oo iiddii kibista aan khamiirka lahayn waa inaad dhowrtaa toddoba maalmood waa inaad cuntaa kibista aan khamiirka lahayn sidii aan kugu amray wakhtigii la yidhi oo bisha aabiib ah maxaa yeelay bishaas ayaad masar ka soo baxday oo midkiinna hortayda yuusan iman isagoo fara madhan oo waa inaad dhowrtaa iiddii beergoosadka oo ah midhihii ugu horreeyey hawshaada aad beerta ku abuurtay iyo iiddii wax urursiga oo sannadda dhammaadkeeda ah marka aad soo urursatid midhihii aad beerta ku hawshootay kuwaaga labka ah oo dhammu waa inay sannad walba saddex goor rabbiga ilaaha ah ka hor yimaadaan oo waa inaadan dhiigga allabarigayga la bixin kibis khamiir leh baruurta iiddayduna waa inaanay hadhin habeenka oo dhan ilaa subaxda oo dhulkaaga midhaha ugu horreeya waa inaad inta hore guriga rabbiga ilaahaaga ah geysaa waa inaadan waxar caanaha hooyadiis ku karin baleeg waxaan hortaada u soo dirayaa malaa'ig inay jidka kugu dhowrto oo ay meeshii aan diyaarshay ku geyso iyada iska jira oo codkeeda dhegaysta hana ka xanaajinina waayo iyadu xadgudubkiinna idinkama cafiyi doonto maxaa yeelay iyada magacaygii baa ku dhex jira laakiinse xaqiiqda haddaad codkeeda dhegaysatid oo aad yeeshid kulli waxa aan ku hadlayo dee markaas waxaa noqon cadaawayaashaada cadowgooda oo kuwa ku dhibana mid dhiba iyaga waayo malaa'igtaydu way ku hor socon doontaa oo waxay ku dhex geyn doontaa reer amoor iyo ree xeed iyo ree feeras iyo ree kancaan iyo ree xawi iyo ree yuqbuus oo kolkaasaan iyaga baabbi'in doonaa waa inaadan u sujuudin ilaahyadooda hana u adeegin shuqulkooda oo kalena ha samaynin laakiinse waa inaad wada afgembidaa oo aad sanamyadoodana jejebisaa oo waa inaad rabbiga ilaahiinna ah u adeegtaan oo isaguna wuu idiin barakayn doonaa kibistiinna iyo biyihiinna oo anna cudur waan ka fogayn doonaa dhexdiinna oo dhulkaada dhexdiisa miduna dhacis ma dhali doonto ama ma dhalays ma noqon doonto oo tirada maalmahaaga waan dhammaystiri doonaa oo cabsidaydan ku hor marin doonaa oo dadka aad u tegaysid oo dhan waan argagaxin doonaa oo waxaan cadaawayaashaada oo dhan ka dhigi doonaa inay dhabarkooda kaa sii jeediyaan oo waxaan hortaa diri doonaa xoon kaas oo reexawi iyo ree kancaan iyo reexeed hortaada ka eryi doona oo iyaga sannadkuuna hortaada ka eryi maayo waayo waaba intaasoo dhulku cidla noqdaa oo dugaagga duurku kugu bataa in yar in yar ayaan hortaada ka eryi doonaa ilaa aad adigu badatid oo aad dalka dhaxashid oo waxaan suhdintaada ka dhigi doonaa badda cas iyo tan iyo badda reer falastiin iyo cidlada ilaa tan iyo webiga waayo dadka dhulka deggan waxaan gelin doonaa gacantaada markaasaad hortaada ka eryi doontaa waa inaadan axdi la dhigan iyaga iyo ilaahyadooda toona waa inayan iyagu dalkaaga degganaan waaba intaasoo ay igu kaa dambaajiyaan waayo haddaad ilaahyadooda u adeegtid hubaal waxay taasu kugu noqon doontaa dabin